bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada warkar aad iyo haysana ay kuwada ku darkaroon waxaa ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada jowhar oo codsaday in laga taageero afurka bisha barakeysan ee ramadaan ceelbiyood laga hirgeliyey degmada biyocadde ee gobolka shabeellaha dhexe munaasabad lagu dhaarinayay toddobiyo toban xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha deegaanka oo lagu qabtay degmada balcad kulan ciyaaraad lagu taageeraya doorasho qof iyo cod oo lagu qabtay degmada daynile ee gobolka banaadir hay-adda aqoonsiga qaranka oo xarun cusub ka hirgelisay degmada waaberi ee gobolka banaadir bandhiga toddobaadka ganacsiga soomaaliya iyo kenya oo lagu qabtay magaalada nairobi magaalada baydhabo oo laga hirgeliyey adeega kaaliya kaar ee maamulkaasi koonfur galbeed xubnaha sarafka suuqyada cayaaraha iyo warka dibaddaha ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warkayaga dhirtaydaa la shidin dhaca qof kastow shankeed beer
dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtaydaa la shidin dhaca
mar kale subax wanaagsan intaad maqasheen waxay ahaayeen warka madaxdiisa mikaa u diyaargaroobaha iyagoo faahfaahsan barakacyaasha ku nool magaalada jowhar ayaa codsaday in laga taageero afurka bisha barakeysan ee ramadaan waa ka nuur maxamed cabdi warbixintan soo koobaya xilli ay foodan ugu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan oo la filayo inay bilato horraanta toddobaadka soo socda ayaa dadka barakacyaasha ee ku nool kaamka la aamin waxay codsadeen in la caawiyo maadaama ay awoodin wax ay ku afuraan magacayga waa mareecagay daqo waxaan deganahay kaamka alka aamin waxaanan ka soo qaxnay qansaxley maa la yidhaah waana iska dhibaataysanahay waana iska baahannahay soonna waana soo haayaa anfurna waa iskaiga baahannahay guriga waxaan ku dhaqanana waa iskaiga baahannahay guriga gogolna ma haysano siyeerana ma haysano cunto aapa oo guriga aan ku anfurnana waa iskaiga waa iskaiga baahannahay marka dhibaatadaas waxaan rabnaa in si dhaqsi oo degdeg ah oo noolaga soo gaaro waxaan u baahannahay badarna waa iskaiga baahannahay lacag waa iskiga baahannahay waxaan ku afurno biriga kubal oo biriga soonka oo biriga oo ilaahay tilmaamay oon ku anfurno oona ku soonnana waa iska rabnaa kaamkaan adiga sano saddex sano iyo weli afar sano aan ku noolnahay biriga waxa biriga joodari xataa aan ku seexanana ma haysano waana iska dhibaataysana qaxootiyaana ku nahay meeshaan qansaxley markii hore adiga xoogaynana waa iskaga nooleen beero beerana waa iska tabcanayni beerihiina abaarahawana daba kacdayoo xoolihii aaba dhammaaday unankona nafqadaayna waaba kala soo baxnayba wallaahi hadda waxaan aan qabto biriga oon kuu sheegayo mala cagaaraan iska guranaa coosaan iska guranaa cooska beertiin u galna xataa waaba na laga soo raacdeystaaba cagaarkana waaba noola diidaa kastiin lasoo fakanana wax adiga oo ilmihiina waxuu noqonayo oon biriga oon wax ka dhiga karnana maba aan dib badatab labaatan kun ama toban iyo shan kun ka badan maba kusoo heleyna kuwaasna qoysta oo biriga dhaqmaayo biriga digsi oo karsanayo oo ilmo leh oo wax oo noqonayana ma ahan wax weliba oo biriga oo biriga qoys intay ku dhaqan tahay waa u baahannahay biriga soonna waana soo hayaa anfurna ma haysano oo biriga waxaas ilaahay og yahay ma ogin waxaan annaka ognahay ma jirto meehanaan iska dhex fadhinaa joodarigii ku seexan laheene darantii ku seexan laheene weelkii wax ku karsan laheene aan u baahannahay in waxaan ku afuro laheene guddoomiyaha kaamka la aamin ayaa ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin barakacyaasha isagoo sheegay inay u baahan yihiin in laga garab istaago afurka maadaama ay ku adag tahay in ay raadiyaan raashiin iyaga oo sooman ayagoo maaragtaa ewel kuwii hore aan xaba loo haynin ay iska degnaayeen xerada ama kaamka alaamin badcaas ay iska degnaayeen hadduu ilaahay ka raali noqdo ayaa qoysaska cusub soo dul fuuleen tii hore ayaa ewelba lala daaladhacaya oo dadka masaakiinta a xaba loo haynin nin walbaba xooggiisu intala baxuu ku noolaay hadda xooggii iidoo ku noolaay waxaan galaynaa bisha barakeysneed ee ramadaan ayaan galaynaa wax ma ay haystaan ee ku afran ma haystaan qofkii inuu xooggiisii uu dhididkiisii wax kusoo shaqaysto iyo inuu bishii u soomana macnaha ma awoodiyo oo awooddiisa ma gaarsiisna Ee, ma haystaan biyo ma haystaan oo biyihii jeebkooda ayay hadda ka dhiibtaan ma haystaan hoy fiican ma haystaan codsiga barakacayaashan ayaa ku soo aadaya xilli laba maalin oo qura ay ka hartay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ceelbiyood ayaa laga hirgeliyey degmada biyacaddo ee gobolka shabeellaha dhexe cabdifataax axmed macluw ayaa warbixintan inooga diyaariyey
agaasimaha furdada dekedda muqdisho ayaa ceelbiyood ka hirgeliyey degmada biicadde ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaana xafladda xarigjarka ceelbiyoodkani ka qayb galay wafuud kala duwan oo ka kala socday magaalada muqdisho iyo guud ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle xafladda kooban ee xarigjarka ceelbiyoodkan ayaa waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku nool degmada biicadde kuwaasi oo si weyn u soo dhoweeyey in ceelbiyood laga hirgeliyey halkaa waxaan mahad gaara u celiyaynaa maamulaha ee furdada xamar oo ceelkan inuu meeshan ka qodo hirgeliyey ummaddan soomaaliyeed oo u baahneeday ee eegta ay gurtay dhulka ay abaar ay tahay hal sano roob ma di'in lixdii bilood iyo lixdii bilood waa hal sanoo kaamil roob ma di'in guugiyaan hadda oo aan hadda aakhir nahay eegay hadda biyo ku jiraan lacabaana ma jiro marka waxaan leenahay mahad gaar aan u celiyaynaa aad iyo aadaan u faraxsannahay maadaama anigoo degmadeyda ay dadka ay marti ku yihiin oo ku martikilayaan aad iyo aadaan u faraxsannahay Een, waxaan ku faraxsannahay ceelkan meesha ka baqaba ee xaaji caddaawe dhanka kale mas-uuliyiinta madasha xarigjarka ceelbiyoodkani ka qayb galay ayaa bulshada kula dardaarmay inay ilaaliyaan ceelbiyoodkan islamarkaana ay ka qayb galaan horumarinta lagu sameynayo degmada biicadde ee gobolkani shabeellaha dhexe runtii farxad weyn ayay noo tahay ilaa mahad iskalena waafajiyey maanta shaqadan aan hayno waan u taagannahay runtii ceelka waa- waxaa- waxaad ogtihiin waddankan biyo la'aan baahsan ayaa ka jirta muddo dheeraan ku fikiraynaa in ceel halkan laga helo xareeda eerida degmadan ceelasha ku yaalla waa biyo dhanaan biyo la cabi kara maaha marka arrintan waa arrin ilaahayna waafajiyey naga awooddayna ma ahayn ceelkan waxaa waaye waxaa la rabaa in la ilaashado waa ceel biyo mac laba boqol iyo afartan mitir ayuu injineerku ii sheegay in biyaha xareedda lagu gaaray farxaday noo tahay kasoo qaybgalka xirigjarka ceelka xaajiga oo meeshaanu ka qoday degmada biicadde annagoo ku faraxsan inaan kasoo qayb galno xirigjarka ceelka ee, inaan ceelkii aan ka- ka xirig jarno degmada biicadde laga hirgeliyey waa ceelbiyoodkii labaad oo laga hirgeliyo degmada biicadde muddo koo iyo toban bilood ah islamarkaasina bulshada ku nool degmadaasi ayay si weyn u soo dhoweeyeen munaasabad lagu dhaarinayo toddoba iyo toban xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha deegaanka ah ayaa lagu qabtay degmada balcad waa kan cabdicasiis xasan cabdulle wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dhammaystirtay doorashada toddobiiyo toban kursi oo ka mid ah kow iyo labaatanka kursi ee golaha deegaanka degmada balcad ee gobolkani shabeellada dhexe iyadoona toddobiiyo tobanka xildhibaan ee la doortayna la dhaariyey qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee ka qayb galay dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada balcad ayaa u mahad celiyey wasaaradda arrimaha gudaha waxa ayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka iyo aragtida ay arkeen xildhibaanada golaha deegaanka ee dhaarta maray dhaarintii ka dhacday hoolkan ee, degmada iyo golihii lagu dhisay ee deegaanka nagu matalaya degmada balcad Ee, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay
wasaaraddana waa waxawaaye waajibaadkeeday gudatay waana u hambalyahaynaa in loo hambalyeeya wasiir ku-xigeenka howlaha guud dowlad goboleedka hirshabeelle ibraahim sheekh saalax wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaan maxamed gacal iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dib-u-heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi cadde ayaa si wada jir ah bogaadin iyo hambaryo ugu diray xildhibaanada la dhaariyey ee ka mid noqonaya golaha deegaanka ee degmada balcad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ugu horeeya hogaasinihiisa iyo tiimkiisa sida cadaaladda ugu sameeyeen ee deegaamada ama degmooyinka lasoo dhaafay ee degmada hadda dhex joogno ugu dambeyso waxaan idin leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose hambalyo oo la idiin sheegay maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha inuu dhaariyo ama cidda uu soo igmado waxa uu soo igmaday guddoomiyaha degmada balcad maxkamadda degmada balcad oo ah guddoomiye doctor yaasiin cali cabaas asagaa noo dhaarinaya marka hore maanta culays ayaa qortii laydiin geliyey jaamacu lqur'aana laydinku dhaariyey dadkaayana dalkaayana diintaana laydiin dhaariyey marka hore horta ilaahay ha idinku xafido maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo doorashada xildhibaanada harsan iyo doorashada guddoonka golaha deegaanka ee degmada balcad gobolka shabeellada dhexe kulan ciyaareed lagu taageerayo doorasho qof iyo cod ah ayaa lagu qabtay degmada daynile ee gobolka banaadir xalimo cali ibraahim ayaa warbixintan soo koobaysa degmada daynil ee gobolka banaadir ayaa dhammaan martigelisay kulan ciyaareed ay kasoo qayb galeen wasiiro iyo xildhibaano kaasi oo loogu taageerayo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo lagu qorsheynayo in dalka ay ka dhacdo sanadka labakunlixiyolabaatanka munaasabadani ayaa waxaa soo qaban qaabisay maamulka degmada daynile ee ururada bulshada rayidka iyadoo ujeedadu ahayd in lagu dhiirigeliyo wacyigelinta bulshada ee ku aadan muhiimada doorashooyinka tooska ah iyo ka qaybgalka muwaadiniinta ee gedi socodka dimuqraadiyadda intii socda kulanka mas-uuliyiinta ka qayb gasha ayaa ku booriyey shacabka inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida si loo suurtageliyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah sidoo kalena waxay carabka ku adkeeyeen in dowladda ay ka go-an tahay in la hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah taasoo muujinaysa horumar dhinaca dimuqraadiyadda ah oo dalka laga gaaray wasiirada iyo xibnaha baarlamaanka xogayaha guud ee gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka iyo ekeerta kalool ka soo qayb gasha dhammaantiin oo nugu soo sharfay inay nagala soo qayb galaan kulankan waxaan rabaa inaan idhahda dhammaantiin soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad waadna ku mahadsantihiin inaad nugu soo sharafteen inaad nagala soo qayb gashaan kulankan farxad gaara ayayna noo tahay reer daynil haddaan nahay adinkana waa aad iyo aad iyo aad aan idinkaga hambalyayna inaad nala joogtaan galabta farxadayna noo tahay dhammaantiin soo dhowaada soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad marka xigta maamulka degmada daynile oo ugu horeeya sheekh cumar gudoomiye waa mahadsantaa ku leeyahay kulankan sida quruxda badan aad noo noogala qayb qaadatay ama aad kaalin weyn uga qaadatay kulankan waxaa soo abaabulay waaxda canshuuraha iyo maamulka degmada daynile galabtana waxaan u malaynaha ciyaar qurux badan inay daawadeen madaxda halkan taagan iyo shacabka degmada ku suganba waxaan rabaa shacabka hal su-aal inaa weydiiyo waddanka doorasho qof iyo codow u socdaa madaxweyne xasan sheekh fursad wuxuuna sii wayaa dhallinyarada inay xilal helaan diyaar muutihiin inaad doorasho qof iyo coddaa la aado diyaar muutihiin reer daynina diyaar muutihiin waa mahadsantihiin xasan sheikhna waxaa rajeeyaa codkeena inuu gaaro reer daynina haddaan nahay doorasho qof iyo coddaa diyaaraa u nahay aniga degmadii aan ku dhashay aan ku barbaaray aan dhex taaganaa maanta madaxa ay furan degmooyin kale waa iiga duwantaa daynile waa mahadsantihiin meelo badanaa tagnay galabta horta galbihii kale waa ka duwanta dayniile galabta horta waxaa waaye ciyaar fiican waa soo bandhigeen oo weliba tiimkii ummadda maaragtay turufada ahayn horta waa ka adkaadeen oo titokariskii horta dhegtaa dhiigga loo daray waxaa leeyahay horta reer dayniil hambaliyaa leh dad adag waaye baaquli booy iyo wasiir shabalaase iyo horta meeshaad dhigteen aa ku mahadsantiin waxaa soo hartay bulshada dayniile sidaad u jeeddaan galabta gurbaankooda ay la soo baxeen waa dad nabadeed waa dad dowladeed wixii horeo hadda magaalada u galay hadda waa laga gudba taas meeshaana yaallin wixii galabta oo dayniile ay tahay meeshaanay horta ka muuqataa waxaa gabdhaha quruxda badanna iyo dowladnimada meeshaa ka muuqato galabta wax kale waay waa annaga xitaa moogtahay si aan u hadalnaaba garan laana galabta dayniile wax weynaa nooga muuqdo wasiir waa mahadsantaha adiga wasiirada kaleba runtii degmada waxaa la keenay kaarka aqoonsigaa la keenay kaarka aqoonsiga waa meeshii qofka codaynaa oo kaarka intuu qaata kaarkuu ku codayn laha uu ku qaadan lahay waa degmada marka dhammaan intii adeeg oo dhan waa u dhammaystiran yihiin xilli hadda habiin soo galaa joognaa galabta ciyaarta waa nala dheelaatay marka waxaan leenahay reedayniil aad iyo aad aa umahadsantihiin doorasho qof iyo coda oo nagu hogaaminayo wasiirka cadaaladda iyo dastuurka ayaa meeshaan galabta u nimid oo lagu maamuusa ciyaartan u dhexaysa degmada iyo tiimka kaleba marka aad iyo aad aa umahadsantihiin waxaan idin leeyahay galabta ciyaar fiicanaa soo bandhigteen reedayniina le waxa waaye tijaabada waa ka baxeen waxaa xusid mudana hirgelinta doorasho qof iyo cod ah ay tahay tallaabo muhiim u ah xoojinta dimuqraadiyadda iyo dowladnimada soomaaliya taasoo u baahan iskaashi iyo dadaal wadajir ah oo ay sameeyaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada hay-adda aqoonsiga qaranka ah ayaa xarun cusub ka hirgelisay degmada waaberi ee gobolka banaadir waadan saare cabdixuseen hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga qaranka ee niirow ayaa degmada waaberiye gobolka banaadir ka hirgelisay xarun loogu talagalay in loogu shaqeeyo bulshada furitaanka xaruntan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir kan degmada waaberi qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale ugu horeyn maareeyaha hay-adda aqoonsiga qaranka cabdiraxmaan saciid axmed ayaa ka warbixiyey xaruntan cusub ee laga hirgeliyey degmada waaberi degmada waaberi waxay noqonaysaa degmadii tobnaad ee aannu ka furno kaarhka aqoonsiga qaranka waxaan ugu bushaaraynaynaa dadiyowga kala duwan ee ku dhaqan degmada waaberi inay qaataan oo ay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta qaranka run ahaantii niir ahaan haddii aan nahay hay-adda aqoonsiga ee diiwaangelinta qaranka waxaa waajib nagu ah inaannu degmo kasta oo gobolka banaadir ku taalla amba degmo kasta oo ku taalla waddankeenna inaannu geyno kaarka aqoonsiga qaranka idinkana reer waabarow hal mid baa idinku waajiba waajibkiinnu waxaa weeyaan inaad idinkuna qaadataan kaarhka aqoonsiga qaranka kaarhka aqoonsiga qaranku waa lacagla'aan wax lacagi kuma xidhna waa firii keliya waxaa laydinka baahan yahay inaad timaadaan degmada waaberi oo aad ka qaadataan kaarhkiinna aqoonsiga qaranka waxaannu rajaynaynaa insha alla sannadkan inaynu diwaan gelinno dad tiradoodu ay gaadhayso afar milyan oo soomaaliya oo ay ugu badnaanayaan gobolka banaadir dadka degan markaa kaarka aqoonsigu qaranku waa astaantaadii shakhsinimo waa taarikadaadii guri kasta iyo gaadhi kasta wuxuu leeyahay taarika nambar laakiinse qofka shakhsiga soomaaligii ma laha wax lagu aqoonsado sidaa daraaddeed kaarka aqoonsigu wuxuu aasaas u noqon doonaa shakhsiyaddaada jiritaankeeda markaa qof kastaa markuu waxaa looga baahan yahay inuu qaato kaarka aqoonsiga qaranka waanaan ii mahad celinayaa boqolkiiba boqol aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhanka kale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal caraale afraax ayaa bulshadu ugu baaqay in ay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka islamarkaana ay ka faa'iidaystaan fursaddan waa degmadii tobanaad oo aan isbuucan ka daafuri hayno ee, kaarka aqoonsiga inay dadku qaataan oo dadka xaafadahooda loogu keeno oo degmooyinkooda loogu keeno Ee, runtii kaarka aqoonsigu siduu maarey uu sheegaba waa taargada qofka waay aaduu muhiim u yahay waa waxa lagu kala saarayo ee, garawaaga iyo midka la garanayo waxa lagu kala saarayo waay sidaad og tihiinba kaarka aqoonsigu waa kii dadka u kala saari lahay inuu yahay nabaddiid iyo inuusan ahayn ayaa maaragtay meeshaas iyo tirada saxda ah ee dadka soomaaliyeedna kii lagu ogaa laha waaye waana kii kuu sahli lahay birri inaa codaysid inaad birri codaysid maalmaha soo socdana degmooyin kaloo dhimanna waa la geynayaa kadib waxaan u soo jeesanaynaa degmada waa beri waaxdeeda koowaad waaxdeeda labaad iyo waaxyaheeda oo dhan in haddana la geeyo oo qofku unaban degmada soo aadin uu waaxda ka qaato qorshaha ayna guud ee gobolka banaadirna waa intaas xaruntan ayaa ah xaruntii tobanaad ee laga hirgeliyo degmooyinka gobolka banaadir bandhiga toddobaadka ganacsiga soomaaliya iyo kenya ayaa lagu qabtay magaalada nairobi cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan mar kale soo koobaya
toddobaadka ganacsiga soomaaliya iyo kenya ayaa si rasmiya uga furmay magaalada nairobi iyadoo si wada jir ay u daafureen wasiirka qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beena beene iyo wasiirka maalgashiga ganacsiga iyo warshadaha waddanka kenya munaasabada oo lagu qabtay b b s moll ayaa ahaa fursad muhiim u ah xoojinta iskaashiga ganacsi iyo maalgashi ee labada dal waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka kala socday dowladaha soomaaliya iyo kenya wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene ayaa khudbad ka jeediyey furitaanka waxauna xusay muhiimadda ay leedahay in la kobciyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal si loo gaaro horumar waara marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad idiin sheegay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo kulankan weyn ee miisaankiisa leh ee dhowrka maalmood socon doono oo halkan exhibitioniska iyo carwada iyo ganacsatadaba ay ku soo bandhigayaan ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada kenyaadka ah maalgashatayaalka danaynaya inay dalkan maalgashadaan iyo inta kaloo danaynayso waxaan rabaa ilaahay ayaa inoo suurogeliyay kulankan inuu dhaca ka sokow inaan u mahad celiyo ambaasadoorka soomaaliya u fadhiya kenya saaxiibkay jibriil dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo iskaashiga dhaqaale lana abuurayo xeerar iyo siyaasado fududeynayo in la kordhiyo ganacsiga iyo maalgashiga ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya magaalada baydhabo ayaa laga hirgeliyey adeegga kaaliya kaar ee maamulka koonfur galbeed munaasabada daafurka kaaliya kaar ee maamulka koonfur galbeed islamarkaana lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano wasiiro odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada adeegan oo lagu talagalay inay ka faa'iideystaan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed islamarkaana adeegan uu yahay mid ku cusub deegaanada maamulkaasi ayaa ugu horeyn munaasabada waxaa ka hadlay tidoor muxudiin iyo tidoorese shukri kuwaas oo faahfaahin ka bixiyey muhiimadda bulshada uu leeyahay adeegani
hay-adaha iyo dadka inshaqeeyo iyo dadka maarnay insheega angaarha inshuransaga hadana inaan kolkay inshuransa oo shaksi family oo si gaara qofku usoo maarnay individual usoo helo karo kaar caafimaad ama kaaro insurance aan helo karo iyo inageyka mahad gaaranayniyo inshaala baraka insurance oo barana oonisalakooda baahida bulshada haddii la fiiriyo nin walbana ku daboolo doono waxaa kaloo jirta caymis shicnadaha loo yaqaano oo dadka badda calaabaha lagu kala wadanka laga dirayo ama lala soo gelinayo kale in la caymiyo waxaa kaloo jirto caymisyo baabuurada loogu talagalay laakiin inta ugu badan waxaan ku shaqeynaa inaan hay-adaha siino caymis caafimaad haddii aad maqli jirteen in caymis caafimaad hay-adaha la siiyo oo keliya maanta waxay baraka idiin wadaa caymis ay ugu talagashay qofka shaksiga soomaaliyeed inuu heli karo marka adeegan markaan soo kordhinaynay waxaa jirtay baahi badan aan ka aragnay bulshaweynteena dad badan aana weydiin jiray oo dhihi jiray hay-adaha haddaad siisaan war annagana maxaa noogu tala gasheen sidoo kale goobta waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabada lagu daafurayey adeegka ah kaaliya kaar ee deegaanada maamulkaasi badanaa insurance markii leera soomaalidan isticmaalan dhanka caafimaadku oo waxyar soo dhiibo isbitaalaadka walwal bukeelow inshuransiyada qaar waliba waxaan waxyaabo oo restrictions ee jara marka waliba bulshada kala dardaaramayntii oo barnaamijkan ku faa'iidaystaan anaa ku hadlaya afkeyga iyo afka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo ammaanayaa dhalinyarada aqoon-yahanada indagaradka ee barnaamijkan soo alifay ee ka shaqeeyey hirgelinta kaarkan hadduu hada idmo insha allah ka wasaaraddahan waa xaqiijinaynaa maadaama wasaaradda caafimaadka ay mas-uul ka tahay xaqiijinta kormeeridda adeeg bixinta caafimaadka waa xaqiijinaynaa waa dabagalaynaa maalin markii ugu horeysay oo adeeg caynkan oo kalaha laga hirgeliyo magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed warka subaxnimo ayaad weli la socdaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada waa ka nuur maxamed
waa hagaag dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada aan ku bilownaya sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka dollar qabashada lakala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon halka bixinta lakala siisanayo laba milyan sagaal boqol iyo lixdan halka dollar qabashada ayaa lakala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex halka bixinta lakala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic lix haatanna maciishada haafka bariiska xamsaha ayaa lakala siisanayaa siddeed iyo labaatan dollar bariiska safaariga ayaa lakala siisanayaa lix iyo toban dollar haafka burka ayaa lakala siisanayaa shan iyo toban dollar haafka sokorta ayaa lakala siisanayaa sagaal iyo toban dollar kartoonka baastada ayaa lakala siisanayaa toban dollar jirkaanka cadeyda ayaa lakala siisanayaa kow iyo soddon dhibic shan dollar koombada galeyda ayaa lakala siisanayaa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga koombada digirta ayaa la kala siisanayaa shan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga koombada masigada ayaa la kala siisanayaa laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga koombada looska ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga kiilada bariis caddaha ayaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga xubintii sarifka iyo suuqyada magaalada waanagaynta markana xubinta cayaaraha waa tan xaliima
waa mahadsan tahay dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha saaka waxaan ku eegi doonaa victor osmani oo diyaar u ah inuu la hadlo man united balse shuruudihiisa oo bruno fernandes ka careysiin kara tababaraha manchester united ruben ayaa si weyn ugu baahan weeraryahan cusub weeraryahankani galastri victor osmani ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhageysto dalabyada ka imaanaya manchester united xagaagani xidiga reer nigeria ayaa la filayaa inuu si rasmi ah ugu tago napoli markii uu dhammaado xilligii amaahda ee uu ku joogay turki heshiiskiisa waxaa ku jira qodobo lagu fasaxayo oo gaaraya lixdan iyo labo milyan taasoo ay kooxda badan xiiseynayaan maadaama uu dhaliyo siddeetan iyo lix gool saddexdii xil ciyaareed iyo badhkii ee lasoo dhaafay manchester united ayaa si weyn ugu baahan weeraryahaano tayal sare leh maadaama ay horey lacag badan ugu bixiyeen rasmas ee ciyaaryahaano kale balse aysan weli helin waxqabadkii la filayay sida laga soo xigtay fabriso romano ayaa u furfuran markii ay timaado dhageysiga dalabka man united haddii ay la soo xidhiiraan xagaagan wuxuu ka mid yahay weeraryahanada ay xiiseynayaan kooxo badan oo ka ciyaara premier leaga iyadoo uu xil ciyaareedkani dhaliyay labaatan gool lix iyo labaatan kulan uu saftay balse romano waxa uu intaa ku daray in mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee osmeyn uu yahay inuu helo mushaarkiisii haatan ee napoli taasoo la micnaha toban milyan sanadkii qiyaastii afar boqol saddex iyo toban kun toddobaadkii shuruudahaasi cusub ayaa la rumaysan yahay inay ka xanaajiyaan bruno fernandes kaasoo haatan ah mid ka mid ah ciyaartooyda ugu mushaarka badan kooxda xubinta ciyaaraha warka subaxnimo waa naga intay guud ahaan warka subaxnimo waa nageenta intaa wararceenkaana kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaana allah